bismi illaahi araxmaan iraxiim ujeedo bayaan ka soo baxay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen nuqabada wilaayaadka islaamiga kadib kulan heer sare ah oo ay isugu yimaadeen nuqabada wilaayaadka islaamiga ah kaas oo looga tashanayay doorashooyinka la sheegay in uu cadowgu qorsheynayo in uu ku qabto qeybaha uu xoogga uga haysto waddanka soomaaliya kulankaas oo dhacay maanta oo ay taariikhdu tahay laba-iyo toban muxaram kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriya waxaa ka soo qeyb galay hoggaanka guud ee nuqabada soomaaliyeed ugaasyada salaadiinta nabadoonnada iyo waxgaradka soomaaliyeed falanqeyn iyo xog isweydaarsi kadib waxay nuqabada ka soo qeyb gashay kulanka wadatashiga ah isku raaceen qodobada soo socda kow in doorashooyinka la sheegayo in lagu qaban doono goobaha uu cadowgu ka haysto dalka soomaaliyeed ay yihiin qeyb ka mid ah ajandayaasha la doonayo in lagu qabsado gebi ahaanba dalka muslimka ah ee soomaaliya lagulana wareego khayraadkiisa bad iyo beri intaba labo in doorashooyinkaas ay yihiin kuwo gebi ahaanba gadaal ka taagan yihiin cadowga saliibiga ah ee aan dalka dadka soomaaliyeed la wadaagin diin dal iyo dad toona islamarkaana uu ku bixinayo malaayiin dollar si uu u ujeeddooyinkaas guracan u hirgeliyo saddex in ka qeyb qaadashada doorashooyinkaas ay tahay arrin gaalnimo ah sida ku cad kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayna qeexeen culimmada wilaayaadka islaamiga daliilka gaalnimada arrinkaas waxaa ciddii doonaysa ay u laaban kartaa fatwadii ka soo baxday culimmada wilaayaadka islaamiga ah taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada afar in aysan jirin qof ama dad qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka u mathalaya doorashadaas gaalnimada ah wixii ka soo baxana aysan qusaynin qabaa'ilada muslimka ah shan in dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qeyb qaadanaya doorashooyinkaas cadowgu abaabulayo ay yihiin kuwo u shaqaynaya taabagelinta hagardaamooyinka cadowga saliibiga ah la damacsan yahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed lix in dadka ka qeyb qaadanaya doorashooyinkaas gaalnimada ah ay la xukun yihiin gaalada saliibiyiinta ah ee abaabulaysa doorashooyinkaas dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiintana uu waajib ka saaran yahay in dadkaas ciqaabta ay mudan yihiin marsiyaan toddobo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in ay beri ka noqdaan kana fogaadaan doorashooyinkaas gaaladu dhoodhoobayso ee ay doonayaan in dadka diinta uga saaraan dalkooda iyo dunyadoodana ku bannaystaan siddeed waxaan mar kale caddaynaynaa in waddanka soomaaliya uu yahay waddan muslim ah dadkiisuna ay yihiin muslimiin islamarkaana aan la aqbali karin lana aqbalaynin in dimuqraadiyad iyo diimo gaalo laga hirgeliyo sagaal waxay nuqabada soomaaliyeed caddaynayaan in ay garab taagan yihiin jihaadka lagula jiro cadowga isu soo baxaystay ee duulaanka ku ah diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna toban waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee dhulka soomaaliya loona xidado siibi lahaa dhammaan mashaariicda guracan ee ay wadaan saliibiyiinta iyo murtadiinta safka kula jira qof walba oo muslim ah waxaa mas-uuliyad ama waajib ka saaran yahay in uu kaalintiisa ka qaato jihaadka farluceynka ah wabilaahi altowfiiq in shaa allahu tacaalaa dhammaan sida akhyaarta iyo ugaasyada iyo nuqabada ay uga maxad celiyeen awalan allah tabaaraka wa tacaala suurtogeliyey ijtimaacaga aan kheerka badan leh oo faa'iidooyinka badan ka soo baxeen bayaanka laga soo saaray allihii suurtogeliyey baan anigana u mahad celinayaa bacda xamdilaahi ee guud ahaan xarakada baan anigana u mahad celinayaa kadibna waxaan u mahad celinayaa nuqabada ee jihaadka u taagan taageersan af iyo addin iyo maal u taagan leylan wanaharan in kitaabka ilaahay u nusriyayaan halkaan hadda u fadhiyo in kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya adduunkan uu maamulo wixii ka soo harayna daadka la mariyo u fadhiya oo u tashanaya waan u mahad celinayaa dhammaan waxaan leeyahay marka intii juhdi ku bixisay juhdigiini iyo dadaalkiini miisaanka aakhare allah idinku kabo jazaakum allahu khayran in sha allahu tacaala ee kulankii saddexda maalmood soo socotay oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala gebagabadeeda noo suurgeliyay inoo go- noo gebagabowdo in sha allahu tacaala halkaas ayay nooga xiran tahay fajazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxa aynoo dardaaranaa in kitaabkaas ilaahay u nusriyeyno ilaa aan gaadhsino oo waddanka soomaaliyeed aan gaadhsino mangees iyo aggees ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo laga amar qaato dastuur iyo dimuqraadi iyo wax gaalo soo dhoodhoobtay oo dhan laga islaaxiyo in sha allahu tacaala ama aan ku shihiidno ama aan guul ka gaarno sida eh, walaalaheena daalibaan ay maanta u guulaysteen oo kale in aan u guulaysano in sha allahu tacaala intaas ayaana inoo dardaaran ah shirkeena waa noo xiran yahay fajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu